بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وباب الذي تمناد من كتاب الصلاة صفدي يقاب كي نبي قلت كنجري عليه الصلاة والسلام أي باب كان كشيكينيا waxaana arrintan aada iyo aada u ballaariyey oo waxa weeye si fiican u kala dhigdhigay sheekh alalbani raximah allahu tacaala kitaabkiisa sifatu salaati nabiy sala allahu alayh waali wasalam min altasliimi ila atakbiir kitaabkaas ayaa aada iyo aad sifatu salaa loogu barta nabiga calayhi salaatu wassalaam isaga ayaa caddeeyey oo bayaaniyey markuu ilaahay kusoo dejiyey wa aqiimu asalah afcaashahu markii ku caddeeyey iyo aqwaashaba waxa ay fasirayaan qowluhu tacaala oo bayaaninayaan sida usuuliyiinta ay caddeeyeen wa aqiimu asalaa ilaahay qowlkaa wiyo ay aayaddaas ayay tafsiir u tahay waa in looga daydo oo waajiba nabigana calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi salluu kamaa ra'aytumuuni usallii u tukada sidii aada aragteen aniga oo u tukanayo walamru yadullu cala lwujuub amarka nabiga calayhi salatu salaam uu saa amrayna wujuub buu tusayaa afcaasha laftigeeda culummadu haddii mar amar raaco ficilka istixbaab baa laga qaataa bay yihahdeen asalkiisa laakiin haddii amar raaco waa lilwujuubo waxaanu ka bilaabaynaa xadiidka ataasic wasabcuun xadiidka toddobaatan iyo sagaal can abi hurayrata radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahay waxau ahaa idaa kabbara idaa waktigii kabbara uu takbiirsadee allahu akbar uu yidhaahdo fi salaati salaada oo uu xirto waa takbiirat alixraam waa takbiirta salaada lagu xirto allahu akbar uu yidhaahdo sakata wuu aamusi jiray hunayhatan wax yar buu aamusi jiray assakta huneya waxa la yidhaha huneyha ama huneya waa waxa weye waa sukuut alwaqt alqaliil alzaman alqaliil waa wax yar in la aamuso ayaa laga wadaa sakata wuu aamusi jiray hunayhatan wax yar buu aamusi jiray qabla an yaqra'a inta unan akriyin faatixada ayuu wax yar aamusi jiray faqultu waxaan ku yidhi ya rasuula allah rasuulka ilaahayow biabi anta wa ummi ey hooyaday aabbahay baan kugu furanayaaye oo adaan kugu bedelanayaaye oo kaa jeclaanayaaye ara-ayta ka waran sukuutaka aamuskaagaan aada aamusaysid aamuska aada aamusaysid saktaka ay macnaha sukuutaka sukuutkaagaan aada aamusaysid bayna takbiiri takbiirta waalqiraa'ati iyo qiraa'ada inta udhaxaysa ma taqulu maxaa dhahdaa rasuulka ilaahay abu hurayra macnaha wuxuu u fiirsaday nabiga calayhi salaatu wassalaam oo markuu allahu akbar yidhaahdo wax yar intuu aamuso hoos wax u akrinaya ayuu arkay mana garan kara hadda waxa uu akrinaya nebigu ilaah uu sheegay leanna hoos buu akrinaya qaala waxau yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam markuu su-aasha abu hurayra weydiiyey ayuu waxau yihi aqulu waxaan dhahaa allaahuma allahayo baacid baynii wa bayna khadaayaaya baacid kala fogee baynii aniga iyo wa bayna khadaayaaya iyo dunuubteeda ilaahay oo kala foge kamaa baacadta sida aada u kala fogeysay bayna almashriqi waalmaqrib sida aad qorax ka soo bax iyo qorax u dhac u kala fogeysay almashriq waa qorax ka soo bax almaqribna waa qorax u dhac ay isagu kala fog yihiin labadaa jiho ilaahu aniga iyo dunuubteeda noo kala foge allaahuma naqinii min khadaayaaya kamaa yunaqa thawba alabyadu min addanas allahuma naqinii iga nadiifi naqi waa ka nadiifintoo laga si fiican looga dhaqo wixii loo nadiifiyo ilaahu iga nadiifi oo iga tirtir min khadaayaaya dunuubtaydii kamaa yunaqa thawbu alabyadu min addanas sida marada cad wasakda looga dhaqo addanas waa dhididka wasakda iyo waxyaalaha marada wasaq ku noqonay ilaah saasoo kale iiga nadiif allahuma qsilnii min khadaayaaya bilmaa'i waaltalji waalbarad ilaahay igaga dhaq min khadaayaaya dunuubteydii qasilna igaga dhaq min khadaayaaya dunuubteydii bilmaa'i biyo waalthalji iyo waxa weeye baraf waalbarad iyo qabow thalajka waa barafka baradkuna biyaha qabow almaana waa biyaha caadiga waxay macnaha waa mubaalaqa ay marada intaasoo biyaa lagu dhaqay waxba ku hadhi mayaan sidaas daraaddeed markaa wuxuu nabigu ku xeel dheeraanayaa baryada uu ilaahay ka baryayo inuu ilaahay aad iyo aad ugu dembi dhaafo oo dunuubtiisii uu dhaafo haddaba tashriic nabiga calayhi salaatu wassalaam dunuubtiisii waa la dhaafay tii hore iyo tii dambaba inaa fataxnaa laka fatxa mubiina liyakfira laka allahu ma taqadama min dembika wama taahar allah waa u dembi dhaafay nabiga calayhi salaatu wassalaam haddana tashriic ayuu haddana sii barayaa oo isagaaba ka jawaabayo afalaa akunu cabdan shakuura miyaanan ahaanaynin haddii la ii dembi dhaafay addoon shukri naq badan ha nebigu waa inuu marka shukri naqo innagana waa inaynu ku dayano oo ku dadaalno oo waxa weye sidaa nabiga calayhi salaatu wassalaam uu ilaahay u baryaya inu ilaahay u barino innaga dunuubteenna aad iyo aad ayay u fara badan tahay waa inaynu ilaahay marka barino xadiidkan marka wuxuu ina barayaa oo meesha loo keenay ducaau listiftaax ducaau listiftaax baa la yidhahda macnaha ducada laga qa- istiftaaxa lagu furfuranayo marka waxaa istixbaaba oo sunno ah mar alla markay salaada axiratid inaad ducadan akridid iyo ducooyin kaleo aynu sheegi doonaba in ducadan la akriyo ayaa xadiidka laga faa'idayaa inay mustaxabo tahay waxaa kaloo laga faa'idayaa booskeedu inuu yahay bayna atakbiiri waalqiraa'a weeye booskeedu oo qiraa'ada laga dambaysinaya qiraa'ada ayaa dambaysa waxaa kaloo laga faa'idayaa midda saddexaad in la siraysto oo sir loo akriyo hoos baa loo akrinayaa salaada jahrigaa iyo salaada aan jahriga ahaynba hoos baa loo akrinaya waxaanu kaloo ka faa'idaynaa xirsu saxaaba saxaabadu say u dadaalaayeen oo cilmiga wax walba oo nebigu samaynaayo ay ugu dadaalaayeen oo ayna marnaba dhaafaynin haddaba inaynu inaguna kaga dayanno saxaabada dadaalkoodii ay ku dadaalaayeen ayaa la rabaa amaa istiftaaxa ducooyin kaloo fara badanna waa ku soo aroortay oo sheikha albani raximah allahu tacaala kita kitaabkiisa sifat salaati nabiy uu ku wada keenay wajahtu wajhiya liladii fadara asamaawaati waalardi baa ka mid a waxaa ka mid a subxaanaka allahuma wabixamdika watabaaraka ismuka watacaala jaduk walaa ilaaha kayruk calaa kulli xaal marka ducooyinkaas istiftaaxa oo faraha badan qofku tii uu hadda xifdiyo ama waxa weeye tanoo kalea aad iyo aada ugu wanaagsan kulligoodnooda caqiide iyo waxay xambaarsan yihiin taskiye iyo ammaan ilaahay iyo baryo iyo duco weeye marka inuu qofku ku dadaalo oona marnaba ka tegin baa la rabaa ee lama rabo mal markuu allahu akbar yidhaahdo inuu faatixada hore ka bilaabo waxa weeye waa inuu sunnahan uu aad iyo aad ugu dadaalo marka waa sunne waa arrin waxa weeye wanaagsan oo ilaahay loogu tawasulayo marka in lagu dadaalo ayaa habboon jayid alxadiid athamanuun can caaishata radi allahu canha marka xadiidkaa wuxuuna baray salaatulistifta wuxuuna baray ducaa listiftaax haddana wuxuu inoo gelayaa sheiku axaadiita qaabkii nebigu u tukanaya inoo sawiray caaisho ayuu ugu hormariyey saxaabo badan ayuu keeni doonaa mid walba inoo sheegayo salaadii nebiga can caaishata radi allahu canha qaalat caaisha waxay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yastaftixu asalaata salaada waxa uu ku furfuran jiray bitakbiiri ee halkaa waxay ku caddaysay inayna jirin oo nebiguuna samayn jirin nawaytu usalli kada kada ee salaada allahu akbar buu ku furfuran jiray siduuba nebiga axaadiid kaleba ugu caddeeyey oo almusiib salaatiina inoogu imaan doonta bitakbiir buu ku bilaabi jiray ku furfuran jiray waay waalqiraa'ata qiraa'adana wuxuu ka bilaabi jiray alxamdu lilahi rabi alcaalamiin marka laba tafsiirba waa jiraa alxamdu lilahi rabi alcaalamiin ma waxaa laga wadaa ay aayaddaasuu ka bilaabi jiray mise waxaa laga wadaa suuradda laftigeeda alxamdu lilah lagu magacaaba alxamdu lilah suuradda laftigeeda waa la yihahda alfaatixa waa la yihahda biumi lqur'aan waa la yihahda haddaba labada macnoba culimmadu waa yidhahdaano qaarna waxay dhahaan alxamdulilah rabbilcaalamiin ay faatixada ayuu ka bilaabi jiray qaarna waxay dhahaan maya alxamdu lilah rabbilcaalamiin waa salaadaha jaariga ahoo bisinka hoos buu u silaysan jiray alxamdu lilah rabbilcaalamiin uuna ka bilaabi jiray labadaba waa suurtagal qaalat waxay tiri wa kaana waxau ahaa idaa rakaca haddii uu rukuuco rukuucdii bay inoo sheegaysaa markuu qiraa'adii soo akriyey weliba arkaan weeye waxa ay tilmaamayso oo takbiiratu lixraam waa rukni waxa weye qiraa'atu lfaatixa waa rukni waxay tiri marka rukuucdii baa dana inoo sheegaysaa waa rukniya marka waxay tiri haddii uu rukuuco alxamdu lilah rabbilcaalamiin markay inoo sheegtay waxay tiri wa kaana waxau ahaa idaa rakaca marka uu rukuuco lam yushkis madaxiisa ay lam yarfac kor uma soo qaadi jirin ra'sahu walam yusawibhu hoosna uma foorooyin jirin walaakin bayna dalik ay rukuucda markuu rukuucsan yahay oo jilbaha qabsado madaxa kor uma taagi jirin hoosna uma foorooyin jirin ee dhexdhexaad buu ka dhigi jirayoo walaakin bayna dalika waa toosin jiray oo dhabarkiisa ayuu la simi jiray wa kaana waxa halkaa waa rukuucdii marka waa ruknigii saddexaad wa kaana waxau ahaa nabiga calayhi salaatu wassalaam idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor usoo qaado min alrukuuci rukuucda uga soo qaado lam yasjud ma sujuudi jirin oo sujuud ma aadi jirin waa ictidaalkii xataa yastawi ilaa uu sug toosnaado qaa'iman isagoo oo taagan waa ictidaalkii weeye waa ruknigii afraad ay macnaha markuu ka soo kaco rukuucda ictidaalku ku sugnaan jiray oo ma aadi jirin sujuudda ilaa uu si fiican u taagnaado oo ku sugnaado taagni qaa'iman marka waa ictidaalkii wey ha arkaantii bay noo tirinaysa waxay tiri marka xataa yastawi qaa'iman inuu ta ilaa uu taagnaado oo ku sugnaado istaagni ma foorarsan jir ma sujuudi jirin wa kaana idaa rakaca ra idaa rafaca ra'sahu min asujuudi min asajdati suj sujuudda hore hadduu madaxa kor uga soo qaado lam yasjud ma sujuudi jirin tii labaad xataa yastawi qaacidan ilaa uu ku xasilo ku sugnaado oo ku toosnaado fadhi marka labada sujuudood dhexdoodana saasuu u fadhiisan jirayoo waxa weeye ma degdegi jirin xataa yastawi qaacidan mid fadhiya ilaa uu ka noqdo ma aadi jirin waxa weeye sujuudda kale we waxay tiri wa kaana yaqulu fi kulli ragcatayni attaxiya waxauna ahaa laba ragcadood markuu tukadaba atixiyaad buu samayn jira waa atixiyaadka hore hadday salaadu tahay saddex ragcadood ama afar ragcadood wixii laba atixiyaad leh hadday tahay laba ragcadood keliya sida salaada subaxna waa hal atixiyaad marka mar walba markuu laba ragcadood tukado xataa salaatuleilka iyo matna matna laba ragcadoodba nebigu hadduu tukado atixiyaad kuu fadhiisan jiray oo la imaan jiray atixiyaadkii waay waxay tiri marka ha laba ragcadood ku tukada atixiyaadku akrin jiray wa kaana waxau ahaa qaabku u fadhiisan jiray atixiyaadka yafrushu mid goglada oo waxa weye ku fadhiista rijlahu lyusraa lugtiisa bidix buu ku fadhiisan jiray wayansibu waa taagi jiray waxaw rijlahu lyumnaa lugtiisa midigtana waa taagi jiray waa qaabku marka u fadhiisanayay waa salaada marka atixiyaadka dhexe iyo salaadii laba ragcadood leh saasaa loo fadhiistaa lugta bidixdaa lagu fadhiisanayaa lugta midigtana waa la taagaya wa kaana yanhaa can cuqubati shaydaan qaabka shaydaan kuu fadhiistana waa nahyin jiray qaabkii wey marka qaabka shaydaan kuu fadhiisto culamada aynoo fasiri doona waynu arki doonaa waynu sheegi doonaa oo waxa weye dhowr tafsiir baa ku jira laakiin hortaan dhamayna xadiidka wayanhaa waxa uu nahyin jiray an yafrisha arajulu an anyafta an yafrisha arajulu ninku inuu goglado ha arajulu qofkii inuu goglado diraacayhi dhudhumadiisa qofkii baa laga wadaa rajulka halkan inuu goglado diraacaynkiisa waa marka uu sujuuday oo waxa weye labada dhudh labada dhudhu intuu dhulka dhigo inuu goglado ayuu nebigu diidi jiray calayhi salaatu wassalaam oo maxay taasi shabahdaa marka waa iftiraashka xayawaanka oo kale marka nebigu waa diidi jiray can cuqbati shaydaan wuxuuna kaloo diidi jiray oo nahyin jiray inuu qofku goglado labadiisa dhudhun iftiraash asabc oo kale waxa weye asabc waxa weye waa xayawaanka wey subaaca qaabkay u gogladaan oo kale libaaxa iyo intay dhudhumada saa dhulka u dhigaan ayay saa wej madaxana u saaraan oo garka u saaraan taasoo kale ayuu diidi jiray nebigu wa kaana yaktumu salaata salaada wuxuu ku dhamaystiri jiray bitasliimi ay assalaamu calaykum waraxmat ullah xadiidkan marka waxa uu inoo caddeeyey nebiga calayhi salaatu wassalaam qaabkuu salaada u tukan jiray axaadiidta soo socotana iyadoo kale un bay ka hadlaysaa laakiin xadiidkani intii ugu badnayd buu sheegay waxaynu markaa qaabkaas haddii uu qofku isku dayo rukni walba inuu saa u keeno oo waxa weye uu ku dadaalo qaabkaas waa arrin aada iyo aad u fiican oo markaa qofkii uu waxa weye salaadiisii dhammaystirmayso oo salaad mutakaamila ay noqonayso haddaba waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka waxa weye marka ugu horeysa takbiirat lixraam ayaa waxa weeye lagu bilaabaya takbiirat lixraam ayaa lagu bilaabayaa marka ugu horeyso markii takbiiratulixraam lagu bilaabay meeshaa waxaa ka baxday nawaytu usalli kada kada inayna wax jira ahayn marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka marka ugu horeysa cumuuman horta intaas sifada ay sheegtay caaisha inay tahay sifada ugu dhamaystiran oo mutakaamilkaa waxaynu kaloo ka qaadanayna wujuubu takbiirat lixraam oo allahu akbar inay rukni tahay salaadana iyada laga bilaabayo ayaynu ka qaadanayna oo wax ka horeeya ayna jirin takbiirat lixraam waxaynu kaloo ka qaadanaynaa oo iyadu istiftaaxii ma sheegin laakiin xadiidkii ka horreeya inoo soo sheegay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa wujubu qira'ati alfaatixa oo waxaa inoo imaan doonta laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab qofkaan faatixada akrin salaad male waa waajib marka lagama tegi karo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa wujuubu rukuuc rukuucdu inay waajib tahay afdalkuna waa sidaa nebigu caaisha sheegtay inuuna qofku madaxiisana hoos ufuuridin korna u qaadin oo istoosiyo oo dhabarkiisa uu toosiyo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa wujuubu lictidaal ictidaalku inuu waajib yahay isagana oo rukni yahay oo aan laga tegi karin oo lagu dadaalayo wujuubu sujuud baynu ka qaadanaynaa ina iyana sujuudi labada sujuudoodba iyo juluuska udhexeeyaba inaan laga tegi karin ayaynu ka qaadanayna waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xadiidka tashahudka inaan isagana waajib uu yahay oo laba ragcadood markii la sameeyaba tashahudkii lala imaanayo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa mashruuciyatu iftiraash in la goglanayo haddii ay tahay atixiyaadka hore iyo labada sujuudood dhexdoodaba waxaa la goglanayaa lugta bidixda waxaana la taagayaa lugta midigta ayaynu ka qaadanaynaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa annahyu can cuqbati shaydaan can mushaabahati alxayawaan horta awalan can cuqbati shaydaan in shaydaanka qaabka uu u fadhiisto in laynaga nahyey qaabka shaydaanku u fadhiisto waa laynaga nahyey xayawaanko dhanna inaynu siday u fariisaan aynu salaada u ekaano waa laynoo diiday maxay tahay markaa iftiraashu iftiraashu sidaac waa fahnay oo xayawaanka waa la fahmayaa waa inuu qofku labadii gacmood dhudhumada intuu dhulka dhigo sujuudo markaa garkiisii iyo waxaa isqabsanaya dhulkii oo waxa weeye gacmihiina dhulka yaalay ama iftiraashka qaabka uu u fariisto cuqbatu shaydaan dhowr tafsiir baa lagu fasiray qaar waxay idhahdeen culamada waa inuu waxa weeye lugihiisa baridiisa intuu dhulka dhigo oo labada lugood dhexgeliyo dhulka inuu dhigo oo labadii lugoodna saa dhinacyada kale uga mariyo oo waxa weeye uu saa udhexgeliyo ayaa la yidhahdaa u yidhaha cuqbatu shaydaan ama intuu barida ku fariisto oo labada lou taago oo waxa weeye saa salka u qotomiyo sida eyga u fariisto oo kale calaa kulli xaal say doontaba ha noqotee waxaasoo dhan lama ogola sidaa nabiga calayhi salaatu wassalaam u tukaday baa loo tukanaya waxaanu kaloo ka qaadanaynaa wujubu atasliim ay salaada in lagu khatimayo assalaamu calaykum waraxmat ullah ay xagga midigta iyo haddana xagga bidixdaada haddaba marka waxaa tambiih u baahan waxaan caaisha ay warisay oo dhan waa afcaal wey waa ficilkii nabiga calayhi salaatu wassalaam culammaduna waxay idhahdeen usulu fiqiga ficilku waa qaybsamaa haddii uu noqdo marka ficilku bayaan lilwaajib waajib buu noqonaya haddaba marka afcaashaan waa bayaan caddayn lagu caddaynayo waajib qaabkii salaada loo gudan lahaa arkaanteedii loo gudanayo saas daraaddeed marka afcaashaan oo dhan waa waajib in lala yimaado ficilka nebigu marka uu salaada ku sameeyo oo uu weliba joogteeyo oo waxa weye mar walba sameeyo leannahu kaana bay isticmaashay caaisha kaana kaana istimraar bay ku tustaa saa daraaddeed marka waxaa lagu dadaalayaa in lala yimaado oo waxa weeye wujuub baa loo qaadanaya bacd alfuqahaa iyo waxa weeye qaar waxa weeye diida laakin sida sawaabtaa waxa weeye nabiga calayhi salaatu wassalaam maadaama saxaabadu ay kasoo guuriyeen inay tahay kulli waajib waayo waxay caddaynaysaa xadiidka nabiga ficilkan wuxuu caddaynayaa aayadda qur-aanka iyo salaada wujuubkeeda in la tukado ayuu caddaynaya saa daraaddeed wax ka leexin kara waajibnimada lama hayo bal waxaa sii adkeynaya qowlkiisa uu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli kaas ayaa caddaynaya ama atixiyaadka waxa weeye ma ay sheegin xadiidku waxayuu akrin jiray atixiyaadka waxaana ku soo arooray siyaq fara badan oo waxa weeye cabdullahi ibn mascuud iyo cabdullahi ibn cabbaas iyo waa fara badan yihiin marka sifat salaatinada ayuu ku wada keenay oo waxa weeye siyaqo laga baranayo iyo waxa weeye sidaa u kala duwan yihiin kulli alfaadba wada dhaxaysa waxayna yidhahdeen culummadu kulli waa jaa-is wey mid alla midii aa baratid waad ku tukan kadhaa laakiin ha isku dhex barin oo waxa weye si wanaagsan inaad inta u baratid aadan isku dhex barin baa la rabaa alxadiid alxaadi waxa weye watamaanuun xadiidka sideetan iyo ko can cabdillahi bni cumara cmar ibn khadaab radi allahu canhuma ana nabiy sala allahu alayh ali wasalam kana yarfacu yadayhi kaana yarfacu biyadayhi nebigu wuxuu ahaa mid kor qaada biyadayhi labadiisa gacmood ayuu kor qaadi jiray waa labada calacalood xadwa min kabayhi labadiisa garab wax la siman xadwigu waa la sinaan wey min kabayna waa labada garab labadiisa garab buu la simi jiray waa goorma ida اftataxa asalaa ay takbiirat lixraam allahu akbar markuu yidhaahdo ay kor qaadi jiray markaas waxa la simi jiray marka waxaa banaan bay lahayd culammadu sida uu ku khulaaseeyo sheekh albani inaad waxa allahu akbar isla qaadid allahu akbar markaad leedahay gacmihiina kor usoo qaadid isku mar allahu akbar intaad allahu akbar leedahay ayaa qaadaysaa haddana hadhow xabadka dhigaysa inta la sintid waxa weeye garbaha marka ma garbaha lala simayaa wax yar kor loo qaado oo furuucul udubeynka faraha toodooda la gaadsiiyana waa sugan tahay in garbaha lala sugana waa sugan tahay waxaa kaloo banaan allahu akbar inaad tiraahdo gacmaha markaad soo qaadid ama marka horeba gacmaha soo hor qaadid kabacdaa tiraahid allahu akbar marka wuxuu yihi ibnu cumar kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yarfacu biyadayh labadiisa gacmood buu kor usoo qaadi jiray xadwa min kabayhi labada garab ayuu la simi jiray ida iftataxa asala waa takbiirat lixraam marka iyo waa waa markii koowaad takbiirat lixraam saasuu kor ugu soo qaadi jiray waa markii koowaad saddex mawduuc buu sheegi doonaa waayo ida iftataxa asala waxau yihi wa idaa iyo waqtigii kabara uu u takbiirsado alrukuuc rukuucda u takbiirsadana waxwey uu rukuucayana allahu akbar gacmaha kor buu qaadi jiray wa idaa rafaca ra'sahu min alrukuuci markuu rukuucda kor uga soo kaco ictidaalka uu aadayana kor buu usoo qaadi jiray oo taasna wuu samayn jiray ha rafacahu baa kor buu soo qaadi jiray waay marka wuxuu inoo sheegay saddex jeer markuu salaada furfuranayo waa takbiirat alixraam markii uu suju rukuucda aadayana wuu samayn jiray wa idaa rafaca ra'sahu min alrukuuc markuu rukuuca kor usoo qaadana rafacahumaa kor buu uqaadi jiray kadalika wa qaala wuxuu la ohan jiray samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd ayuu ohan jiray waa inoo soo hormaray xadiidkan ee qeybtaan oo kale axaadiistii sheegaysay inoo soo hormartay samica allahu liman xamida ilahay waa maqlaa qofkii mahadiya rabbanaa walaka alxamdu ilahay waana maadoo dhan iskale wa kaana waxuu ahaa laa yafcalu ha wa kaana waxuu ahaa laa yafcalu midaan samaynin dalika arrintaa fi sujuudi sujuudda marka uu aadayo iyo markuu sujuudda kasoo kacayo midna gacmaha kor uma qaadi jirin ee allahu akbar inbuu oran jiray saddex mawduuc baa xadiidkaan inoo sheegay waxuuna ka hadlayaa rafculyadayn gacmaha in kor loo qaado saddexda mawduuc uu sheegay waa takbiirat lixraam iyo waxa weeye rukuucda marka la aadayo iyo marka rukuucda laga soo kacayo waxaanu ka qaadanaynaa marka xadiidka saddexdaa xiliba inay tahay la samaynayo oo ay waxa weeye sunanka ka mid tahay oo nabiga calayhi salaatu wassalaam looga dayanayo waxaa jira mawdic afraad marka mawdic afraad ayaa jira oo axyaanan ah isagoo aan joogto ahayn waa marka salaada ruba ee labada adxiyaad leh sida maqribka iyo salaadaha rubaaciga duurka iyo casarka iyo marka kor loo kacayo oo ragcadda loo kacayo ragcadda labaad laga kacayo iyadana markaas adxiyaadka loo kacayo allahu akbar ayaa la odhanayaa oo kor baa loo kacaya axaadiis badan ayaa caddaynaysa oo waxa weeye sidaas ayay maaragtay culummaduna ugu tageen marka mawdicaas afraadna waa mawdic saxiixa oo waxa weeye ka sugan oo axaadiis badan ku sugan haddaba waxaanu ka qaadanaynaa marka xadiidka saddexdaa xilliba afartaa xiliba saddexdaa xadiidkaananu ka qaadanaynaa midka kalena waxaynu ka qaadanaynaa axaadiista kale oo waxa weeye cabdullahi ibn mascuud iyo keyrkood waay a waay marka arrintan waa sunne waa in lagu dadaalo oo waxa weeye qofku aad iyo aad ugu dadaalo sifat salaati nabiga ayuuna sheekh albani aad iyo aad ugu caddeeyey oo waxa weeye si fiican ugu caddeeyey marka khulaasadu waxa weeye marka ugu horeysa cinda takbiirat alixraam gacmaha kor baa uqaadaysaa gacmaha waxaa lala simayaa labada garab midda labaadna rukuucda markaa aadaysid midda saddexaadna markaa kasoo kacaysid tan afraadna markii loo kacayo waxa weya ragcadda saddexaad intaas ayaa xadiidku macnihiisu isugu soo ururaya alxadiid athani watamaanuun can cabdillahi bni cabaas radia allahu canhuma cabdullahi bni cabaas waxaa laga wariyay qaala waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi waxau yihi umirtu waxaa lay amray ee ilaahay baa i amray wey an asjuda inaan ka sujuudo oo macnaa aan ku sujuudo calaa sabcati acda calaa sabcati acdum ha calaa sabcati acdum toddoba xubnood inaan ku sujuudo oo waxa weeye xubnahayga ka mid a ayaa lay amray cala aljabhati wejiga wa ashaara biyadayhi biyadi biyadayhi wa ashaara biyadihi ilaa anfi nabigu jabha markuu yihi jabha waxaa la meesha salaanta oo ka sarraysa labada indhood ayaa la jabha oo fooda intaan la gaarin laakiin nabigu wuxuu ishaaray sanka iyo jabhada labadaba ayuu saa gacanta ugu ishaaray oo macnaha wuxuu sheegay in wejiga marka sujuudda la sujuudayo uu sankuna ka mid yahay oy tahay waajib in sanka dhulka la dhigo axaadiid kalena waa ku caddeeyay nabiga calayhi salaatu wassalaam inaan marnaba laga tegaynin oo waxa weeye wixii baanu ku soo oday qofka aan sanka dhulka dhigin salaad inuusan lahay walyadayn xubintii marka koowaad taa wey toddobadii xubnood xubintii koowaad wataa aljabha oo sanku la socdo waa wejiga oo sanku la socdo waa ko walyadayn labada gacmood waa saddex xubnood marka warukbatayni labada low waa shan xubnood wa adraafi alqadamayn waxa weeye laba labada faraha faraha lugaha macnaha labada lugood farahooda adraaf alqadamayn waa faraha lugaha in iyagana dhulka lagu qabto qiblada loo jeediyo toddobadaa xubnood ayuu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam baa ilaahay i amray inaan ku sujuudo walamru yadullu cala alwujuub cinda alusuuliyiin amarkuna waxa uu kutusaa wujuud maxaynu ka qaadanaya marka xadiidka waajib inay tahay sujuudu sibada inay waajib tahay ayna waajib tahay toddobadaa xubnood in laga sujuudo leannu nabigu wuxuu yihi umirtu waa lay amray waxa wax amrayna waa allah subxaanahu watacaala ilaahay baa amray toddobadaa xubnood in laga sujuudo jabhadu marka inta kale waa loo gulay laakin waxaa lagu khaldamaa sanka sanka ayaa lagu khaldamaa marka aada iyo aad loogu dadaalo in sankana lagu kala dhigo sababtu waxa weeye sankii ayay ka mid ta waxaa markaa faa'iidaa sujuudan culamadu waxay yidhaahdeen in toddobadaa xubnood laga sujuudaa la is amray laakiin toddobadaaba inay ciidda taabtaan oo aan wax ka xigin maaha macnuhu toddobadaaba inaad uu ka dhigta laakiin dharkii haddaad qabtid lawyihii lawyahaagii waxa weye ama sharabaadya aad qabtid sharabaadyadii haddee farahaagii dhulka ma taaban marka wax macnaa male taa laga hadli mayo marka toddobadaa xubnoodba in dhulka la dhigo sijaayad baa dhulka kaa xigi kadha mara kaa xigi kadha wax dhibaataa male laakiin waxaan la ogolayn oo makruuha masalan bidaruura daruura la-aan inaad waxa weeye cimaamad haddaa warayd oo kale cimaamadi aad tiraadeen ku sujuuday taasoo kale ma fiicna ee waxaa la rabaa toddobadaa xubnood in dhulka la dhigo hadday markay sijaayad iyo dhulkii kaa xigaan ama shumac iyo wax dhibaataa oo ay leedahay markaa ma jirto xadiidka athalis wathamaanuun can abi hurayrata radi allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaah idaa qaama ila salaati salaada hadduu istaago yukabiru waa takbiirsan jiray xiina yaquumu markuu istaago xadiidkaana wuxuu ka hadlayaa takbiiraadka allahu akbar allahu akbar inta meelood la oranayo marka kow marka uu istaago oo salaada irto takbiiratu ixraam allahu akbar buu ohan jiray uma yukabiru xiina yarka markuu rukuucana allahu akbar buu ohan jiray uma yaquulu markuu kor uga soo kaco ma oran jirin allahu akbar ayuu oran jiray samica allahu liman xamida ayuu oran jiray xiina yarfacu sulbuhu min arukuuci markuu rukuucda dhabarkiisa kasoo qaado sulbigu waa dhabarka markuu rukuucda kasoo kaco wuxuu oran jiray samica allahu liman xamida uma yaquulu wuxuu oran jiray wahuwa isagoo qaa'imun taagan rabbanaa walaka alxamdu halkaan dadku aad bay u khaldamaan waxay moodaan in la israacinayo oo qofkii markuu rukuucdii kasoo kacay wuxuu lehay samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamd isagoo wili istaagin waa khada waxaa la rabaa qofku markuu rukuucda kasoo kacayo inuu ihahdo samica allahu liman xamida markuu istaagni ku sugnaado oo uu taagan yahay inuu yidhaahdo rabbanaa walaka alxamdu ama rabbanaa laka alxamdu ama allahuma rabbanaa laka alxamdu intaba waa saaro waay uma yukabir waa takbiirsan jiray xiina yahwi saajidan markuu sujuudda usii hoobanayo yahwi uu sii hoobanayo wey uma yukabiru xiina yarfacu ra'sahu markuu rukuucdiisa markuu sujuudda kasoo kaco oo madaxa kor uga soo qaadana xiina yarfacu ra'sahu kor wuxuu ohan jira allahu akbar uma yukabiru xiina yasjud markuu marka labaad sujuuddii labaadna allahu akbar buu ohan jiray uma yukabiru waa takbiirsan jiray xiina markii xiina waa waktigii wey yahwi saajidan sujuuddii labaad ugu hoobanayo ha a xiina yasjud markuu haddana sujuudo sujuudayo wuxuu ohan jiray haddana allahu akbar xiina yasjudu mar alla markuu haddana sujuudo allahu akbar buu ohan jiray haddana markuu uma yukabiru xiina yarfacu ra'sahu markuu madaxiisa kor uga soo qaado ayuu haddana allahu akbar buu ohan jiray kulli marka waxa weeye waa rukni walba marka la gelayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar waa la samaynayaa ilaa samic allahu liman xamida mooye inta kale oo dan waa allahu akbar ragcaddii dhamayd buu dhameeyey uma waxau yidhi abu hurayra uma yafcalu dalika fi salaatihi kulliha salaadiisoo dhan saasuu samayn jiray xataa yaqdiyaha ilaa uu dhameeyo waxa uu yidhi marka tii afraad buu inoo sheegay mawdicii afraad oo waxa weye tii kale aynu lahayn meelkii aynu lahayn gacmahana kor buu qaadi jiray oo kale oo laga kacayo atxiyaadka wa yukabiru waa takbiirsan jiray xiina yaquumu min asnatayni laba ragcadood markuu ka kacayo bacda aljuluusi ay atixiyaadkii laba ragcadood markuu tukaday oo atixiyaadsaday hadday salaada laba atixiyaad leedahay sida duhurka casarka cishaha maqribka hadday leedahay laba ragcadood markuu u kacayo ragcaddii saddexaadna allahu akbar ay oran jiray xadiidkan kalena waa la macno waa raacinaynaa waa xadiidka alraabic waathamaanuun can mutarif ibn cabdillahi qaala waxa uu yidhi sallaytu waa taabici weeye marka mutarif ibn cabdillah waxa uu yihi sallaytu waxaan ku tukaday ana aniga iyo wa cimraan ibn xusein cimraan ibn xusein waa saxaabi khalfa caliy bn abi aalib caliy bn abi aalibna waa saxaabi amiir lmu'miniin min khulafaa raashidiin waxau yihi marka aniga oo taabiciya iyo cimraan ibn xusein oo saxaabiya waa basra meeshu ayaa waxaan ku tukanay khalfa caliy bna abi aalib radia allahu canhu uuna tujiyey fakaana idaa sajada fakaana waxa idaa sajada haddii uu sujuuda kabara waa takbiirsan jiray wa idaa rafaca ra'sahu markuu madax kor uga soo qaado kabara waa takbiirsan jiray allahu akbar wa idaa nahada markuu kor ugu uga boodo alragcatayni nahdigu waa korokicidda wey alragcatayni labada ragcadood ay markuu axiyaadka akriyo kabara waa takbiirsan jiray falamaa qada salaata salaaddii markuu dhameeyey ayaa akhada biyadii waxaa gacantayda qabtay cimraan ibnu xusein ayaa gacantayda qabtay fa qaala waxa uu yidhi wuxuu igu yidhi buu yidhi qad dakaranii waa i xusuusiyey qad xaqiiqee dakaranii wuxuu i xusuusiyey haada ay cali bn abi daalib ishaaraya salaata muxamadin sala allahu alay wasalam salaaddii nabiguu xusuusiyey aw qaala amase waxa uu yihi aw qaala amase waxa uu yihi sallaa binaa salaata muxamadin sala allahu alayh wasalam salaadii nebi maxamed ayuuna tujiyey marka labadan xadiidba waxay ka hadlayaan takbiiraadka xadiidka hore wuxuu inoo caddeeyey inta meelood la takbiirsanayey ilaa samica allahu min xamiidi mooye inta kale in allahu akbar allahu akbar allahu akbar la oranayay waay culamadu marka waxay isku itifaaqeen oon shaki ku jiro ijmaaca takbiirat lixraam amaa waxa ka soo haray ma waajiba mise waa sunne ayaa la isku khilaafsanya laakin la iskuma haya inay sunno tahaye ma waajiba mise waajib ma aha wy calaa kulli xaal mar haddii nebigu saa u tukaday oo uu yihi salluu kamaa ra'aytumuni usalli waxay kutusaysaa inay waajib tahay oo aan la khilaafi karin saxaabadiina ay saa uga daydeen marka khilaafku waxba ma keeno oo waxa weye waxba laga faa'idimeeyo oo waxaa mar walba la isku dayaa in xadiidku sida uu nebigu u sameeyey calayhi salaatu wassalaam in loo sameeyo oo loo raaco oo khilaafka laga dheeraado sababtu waxa weye cibaadadaada khilaaf lama dhexgeliyo oo waxa weye waa lagu dadaalaa inay waafaqdo waa salaadaadu salaadii nabiga calayhi salaatu wassalaam liannahu haddii aad khilkhilaaf geshid weligaa ka bixi maysi dhib waxaanu ka qaadanaynaa marka labada xadiid mashruuciyata takbiirat alixraam inay weliba waa rukni ayaanu ka qaadanaynaa oo mar adoo taagan baadna samaynaysa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa inay mashruuc tahay takbiiraadka takbiiraat alintiqaal baa la yidhahdaa markii aad rukni ka baxaysidoo ruknigii kala aadaysid inaad saa allahu akbar allahu akbar dhahays waxaanu kaloo ka qaadanaynaa rukuucda marka laga soo kacayo samica allahu liman xamida inuu imaamku oranayo qofka munfaridkaana oranayo laakiin waxa ha laakin waxa la isku khilaafsan yahay ma'muumku ma oranaya mise ma oranayo laakiin sidaa saxiixa ma'muumkuna waa oranaya oo wuxuu diidaya male waana soo marnay xadiidkii inamaa jucila alimaamu liyutama bihi iyo sida loo kulminaya axaadiidta waynu soo marnay oo iskama hor imaanayaan culamadu waa caddeeyeen wax dhibaataana ma keenayso waxaanu kaloo ka qaadanaynaa takbiiraadka intiqaalka in la ilaalinayo oo aad iyo aad loogu dadaalayo waxaanu kaloo ka qaadanaynaa marka atixiyaadka laga kacayo iyadana allahu akbar in la oranayo oo waxa weeye sidaas xadiidku inoo sheegay marka intaa kale waa la isla ogolyahay laakiin culamada isku khilaafsan keliya tasmiica samica allahu liman xamida intaa keliya iyo waxa weeye intaan baa la isku khilaafsan yahay taasna waxa weeye sawaabteedu waxa weeye inuu ma'muumka iyo cid walba ay odhanayaan sida imaamkuba uu u oranayo rabbanaa walaka alxamd leannahu hadda culimmada tiri qofka ma'muumka ahi ma odhanayo samica allahu liman xamida waxa ay daliishadeen waxa ugu weyn waxa weeye inuu nebigu yiri faidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa walaka alxamd inta ayaa ugu weyn laakiin nebigu ma dhihin ha oranina samica allahu liman xamida waana sugan tahay oo waxa weeye culamada way caddeeyeen inayna wax dhibaataa lahayn sheekh albani ayaa aad iyo aad ugu ugu uga hadla waxa weeye sifatu salaati nebiga ha loo raajico alxadiid alkhamis wathamanuun can ilbara ibni caazib radia allahu canhuma qaala ramaqtu waan ilaaliyey weeye oo waan u fiirsaday waxa markaad aad u fiirisid oo si fiican aad ugu dadaasho ayaa la yidhahdaa ramaqtu salaata maca maca muxamedin sala allahu alay wasalam ay nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam salaaddii tukanayaan aada ugu fiirsaday oon waardiyey oo si fiican ugu fiirsaday qaabku u tukanayo fa wajadtu waxaan helay qiyaamahu taagnadiisa fa ragcatuhu iyo rukuucdiisa faictidaaluhu iyo ictidaalkiisa bacda rukuuci markuu rukuucda ka soo kaco ictidaalkiisa bacda rukuucihi fasajdatuhu sujuudiisa uu sujuudsan yahay fajalsatuhu bayna asajdatayn waa jalsat waa labada sujuudood dhexdooda labada sujuudood dhexdooda fadhigiisa uu fadhiisanayo fasajdatuhu sujuudiisa dambe fajalsatuhu maa bayna tasliimi udhaxaysa fadhiga udhaxeeya tasliimta iyo insiraafka markuu salaada ka baxay qariiban min asawa yay isku dhow yihiin wa fi riwaayati albukhaariyi imaam albukhaari riwaayadiisu waxay ahayd maa khalaa wixii ka soo haray alqiyaama waalqucuud ee atashahud labadaa wixii aan ahayn waxaan helay qariiba min sawa inay aada iyo aada isugu dhow yihiin xadiidkan wuxuu ka hadlayaa in salaada arkaanteeda la isku dhadhoweeyo oo waxa weeya aan la kala dheerayn oo haddaad qiraacadii dheeraysay oo in badan taagnayd labadaba rukuucdii inaad dedejisid oo wax yar ka dhigtid haddaad marka hore qiraacada dheeraysid rukuucda xoogaa dheere haddaad rukuucdii dheeraysay ictidaalka dheere sujuudda dheere waxaa la rabaa marka inay isku dheeli tirnaato salaadaadu oo aynan kala dheerdheeraanin marka labada loogu dheeraysiinayo waa ruk waa qiyaamka qiraa'ada la akrinayo iyo waxa weeye atixiyaadka iyo ducadiisa iyo dheeraanaya amaa inta kale waa isku dheelan yihiin oo waa la isku dheelitirayaa oo waxawey maarata in lagaa wada adkaare marka xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay qiyaamka aada loo dheeraynayo salaada horta in la isku dheelitirayo afdalku sidaa in salaada la isku dheelitiro oo waxa weye aan maaragtay khalal la gelin oo salaadii ay salaad isku habboon noqoto in marka loogu dheeraysiinayo qiyaamka iyo atixiyaadka labadaasaa ugu dheer leanna atixiyaadkana adkaar baa la socotaa qiraacadana waxa weeye qiyaamkana dee qiraacadii baa la akrinaya taas ayaa keenaysa labadooda in la dheereeyo inta kalena waa la isku dhadhaweynaya taas aynu ka qaadanaynaa alxadiid asadis wahamaanuun xadiidka sideetan iyo lix wuxuu yihi can thaabit ilbanaani waa taabici oo ardadii anas ibni malik can anas ibni malikin radi allahu canhu anas ibni malik qaala waxa uu yihi inii anigu laa aalu ay laa aqsuru kama gaabinaayo an usalliya bikum inaan idin tujiyo kamaa kaana rasuulu llahi sala alla alay slam yusallii binaa sidii rasuulku noo tujin jiray inaan idin tujiyo kama gaabinaayo oo waan ku dadaalayaa macnaha qaala thaabit waxa uu yidhi fa kaana anas anas waxa uu ahaa yasnacu mid sameeya shay-an shay buu samayn jiray laa araakum aanan idinku arag tasnacuunahu idinkoo samaynaya thaabit marka waa ardadii anas ibni malik dad buu la hadlayaa taabiciintii iyo dadkii dambe ama atbaacu taabiciintii ama umaradii markaa wax tujinaysay wuxuu leeyahay anas ibni malik baana tujiyo yihi salaadii nebiga kuleaya tujinaya shay uu samayn jiray idinku ma samaysaan kaana waxa uu ahaa idaa rafaca ra'sahu hadduu madaxiisa kor uga soo qaado min arukuuci rukuucda intasada waa taagnaan jiray qaa'iman isaga oo taagan waa ictidaalkii xataa yaquula alqaa'il ilaa mid odhanayo uu ka yidhaahdo qad nasiya waa ilaawey waidaa rakaca waidaa rafaca ra'sahu min asajda hadduu sujuudda kor uga soo kacana oo waxa weeye uu sujuudda ka soo kaco makasa waa sugnaan jiray xataa yaquula alqaa'il ilaa mid odhanayo uu ka yidhaahdo qad nasiya waa ilaawey xadiidkaa marka laba arrimood ayuu inoo sheegay ictidaalka in la dheereeyo oo anas bin malik uu aada iyo aada ugu dadaali jiray oo uu baray taabiciintii iyo ardadiisii in waxa weeye ictidaalka si fiican loo dheereeyo oo la sugnaado oo waxa weeye haddii aad xataa adkaartii akrid samica allahu liman xamida markaad tiraad rabbanaa walaka alxamdu xamdan kahiira طayiba mubaarakan fiih mubaarakan caleyh kamaa yuxibu rabbana wayarda ugu yaraan haddii uu ducadaa qofku akriyo ictidaalkii markaas waa sugnaanaya midda dambena waxa weeye jalsadii jalsatu listiraaxa baa la yidhaahda oo waxa weeye waana inoo imaan doontaa jalsatu listiraaxa inuu qofku markuu sujuudda ka soo kaco inuuna horay ka boodin ama labada sujuuda dhexdoodaba uuna horay ka noqone uu fadhiisto oo la yimaado jalsatu listiraaxa ha labada sujuud dhexdoodana taasi waa waa waajibe midda dambe waxa weeye labada ragcadood markuu ragcaddii labaad u kacayo inuuna horay ka boodin ee xoogaa fadhiisto ayuun baa laga qaadanayaa oo waxa waynu ka faa'idaynaa xadiiska marka inaan horay laga boodin baa la rabaa ee saa loogu dadaalo alxadiid asaabic wathamanuun an anas ibni malikin radi allahu canhu qaala waxau yihi ma sallaytu waraa'a imaamin qad ma sallaytu kuma tukan waraa'a imaamin qad weligay imaam kuma daba tukan akhafa salaatan ka salaad fudud walaa atama salaatan kana salaad dhammaystiran min rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam laba sifa buu nebigu u sheegay calayhi salaatu wassalaam anas laba tilmaamood buu ku tilmaamay waxa yidhi nebigu salaadiisu waana fududayd waana dhaamistirnayd oo kaamil bay ahayd macnahaasi waa maxay marka inaan salaadii lasoo gaabin oon wax fudud oo khalala laga dhigin oo axkaamteedii lagu cayaarin lana dheerayn oon dadkii lagu dhibin taas sida axaadiistii horeba inoo soo hormartay ayaa la rabaa in lagu dadaalo marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka in salaadii saas loogu dadaalayo oo loo fududaynaya dadkii laakiin axkaamteedii aan lagu cayaaraynin oo aad iyo aad loogu dadaalayo alxadiid athaamin waathamaanuun can abi qilaaba cabdillaahi bni zayd aljarmiy albasriy raximah llah waa taabici qaala waxau yihi jaa-anaa waxaa noo yimid malik ibn lxuwayr malik ibn xuwayr waa saxaabi dhalinyaradii miyiga inta ka yimid labaatanka berenadiga madiine la joogay oo diinta uu baray oo salaadii uu baray oo uu yihi markaa orda dadkiina bara oo uu la dardaarmo isaga imaam uu uga dhigay buu ahaa malik ibn xuwayr baadiyay ka yimaadeen nebigaa baray salaadii iyo si fiican u baray la dardaarmay marka saxaabi weyn isagoo noqday buu taabiciintii baraya jaa-ana malik ibn xuwayrid fi hada almasjid masaajidkan ayuunu fii masjidina masjidkayagan ayuu noogu yimid fii masjidina haada masaajidkayagan ayuu noogu yimid fa qaala waxa uu yidhi innii anigu la usalli waan la tujinayaa bikum idinka wamaa uriidu salaa salaadna uma kuma talagelin macnaha hadda inaan salaad waajiba tukado kuma talagelin laakiin idinkaan rabaa inaan ida baro usallii waan la tujinayaa kayfa kaana kayfa ra'aytu sidaan arkay rasuula allahi sal ly slam yusallii isagoo u tukanaaya ayaan ii tujinaya faqultu waxaan idhi liabi qilaaba raawigii ka warinaya abu qilaaba ayaa waxa weye weydiinaya wuxuu yidhi faqultu waxaan ku idhi liabi qilaaba kayfa kaana yusallii seebuu u tukan jiray malik ibnu xumayri qaala waxau yidhi mithla salaati shaykhinaa haada sida shaykheenaani inoo tujinaayo waa imaamkii markaa tujinaya oo shaykhooda ahaa ayuu ishaaraya qaala waxau yidhi wa kaana yajlisu wuu fadhiisan jiray idaa rafaca ra'sahu min asujuudi sujuudda markuu madaxa kor uga soo kaco ayuu fadhiisan jiray qabla an yanhada fi rakcati athaaniya qabla an yanhada min ha fi rakcati alula ragcaddii koowaad inta uunan kor uga kicin marka waa jalsat listiraaxa ayuu fadhiisan jiray oo xadiidkan wuxuu ishaarayaa jalsat listiraaxa qaala musanif waxau yihi araada bishaykina haada wuxuu shaykhahum shaykhooda wuxuu ula jeedaa ninkii la ohan jiray abaabureyd a ayuu ula jeedaa a abaabureyd oo magaciisana waxaa la yidhaha camar ibn salama camar ibn salama ayaa la yidhahdaa aljarmi wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa abu yaziidna waa la yihi ma abu bureyd baan socda yaziid labadaba waa la yihi calaa kulli xaal xadiidkan waxa uu inoo tilmaamayaa jalsat listiraaxa culummaduna xoogaha khilaaf baa ku jira jalsat listiraaxa waxa ay ku tageen culimo badan horta inay mustaxabo tahay oo isticbaar tahay ayaa loo badayaa sunno tahay qaar badan ayaa culamada saa ugu tegay oo imaamu shaaficiyo ugu horeeyo iyo saxa saxaabadiyo waxa cid walba jalsat listiraaxa waa sunna wey waajib maaha qofkii laleeyahay haddii aad ka tegtid salaadaadi khayl baa ku jira waa sunne qaar baana culamadu waxay leeyihin maya inuu qofku hore ka kaco labada dariiqba waa jiraan laakiin xadiidkaanaaba ina tusaya inay sunno tahay oo taasaynu ka faa'iidayna alxadiid altaafic wathamanuun xadiidka saga sideetan iyo sagaal an abd an cabdillahi bni malikin an cabdillahi bni malikin ibn buxayra ha ibn buxayna ayaa waxa yii radi allahu canhu ana nabiy sala allahu alayh wasalam nabiga ilaahay waxau ahaa kaana waxau ahaa idaa sallaa haddii uu tukado faraja wuu kala geen jiray bayna yadayhi gacmihiisa xataa yabduu ilaa ay muuqato bayaada ibdayhi kilkilihiisa caddaantooda ilaa ay muuqdaan ayuu gacmaha kala fogan jiray nabiga calayhi salaatu wassalaam siduu axaadiistada ay saxaabada ku caddeeyeen gacmihiisa iskuma dhejin jirin ee wuu kala fogeyn jiray wuuna amray oo waxa weeye idaa sajadta fadac kafayka warfac mirfaqayka ayaa waxa weye sugnaatay marka wuu gacmihiisana wuu kala fogeyn jiray intuu gacmaha dhulka dhigo ayuu suxullada oo cududda dhinaca ka fogeyn jiray korna waa u qaadi jiray taas ayuu inoo caddaynayaa xadiidku oo aynu ka faa'iideynaa axaadiid kaleo fara badanna waa caddaynaysa alxadiid aلtiscuun xadiidka sagaashanaad an abi salm an abi salama can abi maslama oo magaciisa la yihahdo saciid ibni yaziid qaala waxau yihi sa'altu anas ibni malik anas ibni malik baan weydiiyey radia allahu canhu ayaan weydiiyey akaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam macahaa rasuulki ilaahay yusallii mid ku tukada naclayhi keligiisa ma ku tukan jira akaana rasuulu llahi sal slam yusallii naclayhi qaala nacam nabiga calayhi salaatu wasalaam keligiisa ma ku tukan jira maaya qaala nacam buu yidhi haa waa ku tukan jiray waxa weye axaadiid fara badan baa ku sugan iyadana nabiga calayhi salaatu wasalaam kabaha waa ku tukaday laa khilaaf markuu ku tukadayna kabala-aanna waa ku tukaday iyadana wax khilaafa kuma jiro nebiguna waa amray haddii qofkiin uu masaajidka yimaado uu arko in kabihiisa ha fiiriyo hadduu wax najaasaa ku arko waa inuu markaas iska tirtiro oo waxa weeye uu markaa kabihii nadiifiyo kabacdina ha ku tukado guud haddiina najaaso ku aragna ha ku tukado culamadu marka waxay yidhahdeen khulaasadu waxa weeye axaadiid kale wuxuu ku amray nabiga calayhi salatu salaam khaalifu lyahuud yahuud khilaafa kabahooda kuma tukadaan iyo khufeynke idinku ku tukada idinku ku tukada haddaba marka culamadu waxay yidhahdeen khulaasadu waxa weeye kabaha in lagu tukada waa banaan tahay inaan lagu tukanna waa banaan tahay laakiin haddii lagu tukanayo waa in la eegaa bal wax najaaso iyo inay wax leeyihiin waa in si fiican loo fiiriyo oo laga tirtiro taas waa taa laakiin culamadu waxay yidhahdeen masaajidan hadda la nadiifiyey masaajidda berigii hore ciid bay ahaayeen masaajidan hadda la goglay oo la habeeyey oo mutuleelka laga dhigay oo shumaca la dhigay oo najaasoobay de waxa weeye kabihii haddii lagula socdo mar walba dhibaata ka imaanayso iyaga lagu samayn mayo oo lagu tukan mayo in waxa lagu tukanayo waa dhulka bannaan iyo markay safar iyo ku qabato meel bannaan iyo aada maraysid wax dhibaataa oo ay leedahay markaa ma jirto amaa in waxa weeye la yidhaahdo ilaa ilaa waan ku tukanaya oo waxaan la gelayaa masaajidkii oo markaas khilaaf iyo shiddo ay ka bilaabato lama ogola wax fiicanna ma aha waayo sababtu balbele iyo khilaaf lama rabo ee waxaa la rabaa in aad iyo aad la isaga ilaaliyo arrimaha noocaasa in sha allahu tabaaraka wa tacaala culamaduna saasay u caddeeyeen alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin halka ayaan ku joojinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala